maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar yaa yo u ku duulayaan caafimaadka iyo badqabka bulshada waliba yo bilaawena riidang nadaamyowka adeega faydhowrka guud iyo oona baarista laga suubi dhammaan goobo caafimaadka ilankeedeego bulshada baarista gureed maamulka gobolka banaadir ayaa shaacay in soddon iyo shan qofood oo ajaanib iyo soomaali in iska jarta lagu helay cudurka h i v haana soo qaarsho laguma saafuri dalka afayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa waliba uuse faahfaahin ku biyey baarista la suubi iyo walyaaboya kubahi bismillaahi raxmaan raxiim warbixin fayadhor maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar iyagoo ka duulaya badqabka iyo caafimaadka guud ee muwaadinka soomaaliyeed waxay bilaabeen markii ay taariikhdu ahayd shan iyo labaatanka janaayo laba kun labaatan iyo afar dib u nidaaminta adeega fayadhoorka guud waxaa baaris iyo hubin lagu sameeyey dhammaan goobaha loogu adeego bulshada iyo howlwadeennada u adeegta si loo hubiyo badqabka iyo caafimaadka guud hay-adaha u xil saarnaa baarista iyo hubinta fayadhoorka ee dowladda hoose xamar waxay ku guuleysteen inay helaan ama ay qabtaan dad qabay cudurada faafa ee h i v-ga iyo habatitis b iyo c kuwaasi oo qaarkood si ogaala ugu dhex shaqaynayay goobaha ay isugu yimaadaan bulshada qaarkoodna iyagoo aanan ogeyn in ay xanuunsan yihiin u adeegaya bulshada taasi oo halis ku ah badqabka muwaadinka soomaaliyeed baarista caafimaadka guud ee la sameeyey waxaa cudurka h i v-ga laga helay dad gaaraya soddon iyo shan qofood oo isugu jira soomaali iyo ajaanib sidoo kale waxaa cudurka habititis b iyo c laga helay dad gaaraya saddex boqol oo qofood oo isugu jira soomaali iyo ajaanib maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar oo kaashanaya hay-adaha ammaanka garsoorka iyo hay-adda socdaalka waxay ku guuleysteen inay dalka ka musaafuriyaan oo dib dalkooda ay ugu celiyaan afar qofood oo ajnabi ah kuwaasi oo ku shaqaynayay xirfadaha kale ah takhtarnimo cunto kariye iyo goobaha laysku qurxiyo waxa ay hay-adaha garsoorka lala tiigsaday mulkiile maqaayad oo goobtiisa ganacsi ku qariyey qof ajnabi ah oo laga helay cudurka h i v-ga kaasi oo hadda gacanta dowladda ku jira muwaadiniinta soomaalida ah ee gaaraysa soddon iyo kowga qofood ee laga helay cudurka h i v-ga ayaa laga diiwaangeliyey goobaha caafimaad ee laga qaato daawooyinka loo isticmaalo h i v-ga iyadoona la korjoogteen doono xaaladooda caafimaad baarista guud ee caafimaadka ama fayadhoorka ee la sameeyey ee lagu helay saddexda boqolkiisa ee cudurka loo yaqaano habititiska b iyo c ama cagaarshowga nooca loo yaqaana b iyo c waxaa iyaguna laga diiwaangeliyey goobaha caafimaadka si ay u qaataan daawooyinkooda iyadoona la korjoogteen doono baaristan caafimaad waxaa laga sameeyey goobaha loogu adeego bulshada oo ay ka mid tahay hoteelada maqaayadaha isbitaalada daandiistayaasha biibitooyinka timajarayaasha goobaha laysku qurxiyo dukaamada lagu gado cunada khudaarta farmashiyaasha foornooyinka kawaanada lagu gowraco xowlaha kalluunka iyo goobaha lagu keediyo badeecadaha si loogu hortago khataraha ka dhasha cudurada faafa ee la isqaadsiiyo maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar waxauu mar kale ku celinayaa kow in xarumaha loogu adeego bulshada ay waajib ku tahay haysashada ruqsadda shahaadada caafimaad ee fayadhoorka goobta labo shaqaalaha waxaa waajib ku ah haysashada kaarka caafimaad si loo ilaaliyo badqabka iyo caafimaadka bulshada ugu adeegayo saddex shaqaalaha ajaaniibta ee ka shaqeeya ee gobolka banaadir waa inay haystaan kaarka caafimaad ee adeega fayadhoorka afar goobaha lagu keediyo badeecadaha waa inay haystaan caddeynta badqabka badeecadaha raashinka iyo daawooyinka shan mulkiilayaasha waxaa la farayaa in aysan shaqogelin karin qof aan ku guulaysan helidda kaarka caafimaadka ee fayadhoorka lix ciddii ku xadgudubka nidaamka fayadhoorka waxaa lala tigsan doonaa sharciga maasanadiin